waxay noo ahayd runtii maalin madow bay noo ahayd meeshaas waxaa lagu lahaa shir bay ahayd shirkaas waxaa isugu yimid dad badan oo muhiim ah ay ka mid ahaayeen odayaal dhaqameed ay ka mid ahaayeen aqoon-yahano ay ka mid ahaayeen dad siyaasiyiin oo s n a madaxdoodii waa run waa joogay aniguna goobjoog baan ka ahaa xilligu wax dhacayeenna ninkii markaas qofkii taagnaa oo hadalka haystay buu ahaa anigu ahaa
waaya marka sidey wax u dhaceen marka maxaad dareenteen markii ugu horreysay markii ugu horreysay meesha annaga waxaa no noo timid fariin odayaashii meesha ku dhintay qayb ka mid a ayaa waxay keeneen fariin odranaysa ninkii markaas ergeygii wakiilka uga ahaa qaramada midoobeed ee jenaraal haw la oran jiray ayaa markii dagaalkii iyo arrintii ay dhib ka tibatay dagaaladii ayuu u yeeray odayaasha meeshaan ku dhintay intooda badan wuxuuna u sheegay inaan doonayo in nabad la qaato lana wada hadlo messagekaas markay odayaashu keeneenna dabcan dadkii ka tashan lahaa waa dadka meesha lagu laayay markii ay arrintii fariintii keeneen oo las shirayna dad ilaa boqol iyo konton qofa ayaa meeshaas lagu casumay markii ay isku yimaadeenna wadahadalkii muddo lagu jirayna markii dambe waxaa waxaana laga hadlaya ahaa yaa la kulmaaya sidee lagula kulmaaya xagee lagula kulmaaya iyo marka hore bal xabadda hala joojiyo waxaasa laga hadlayay taagnidii anigu aan taagnaa waxaan dareemay runtii hadalkii markaan bilaabo waxaan dareemay daaqada guri dabaqa maadaama aan faloorka dabaqa labaad aanu ku shiraynay daaqadiisiiba waxaan ka dareemay colays badan oo diyaaradood oo ilbiriqsi hal minut keliya mid saddex afar ay daaqadii hadba dhinaca u gudbayaan halkaa markay maraysana waxaa bilaabatay gurigii iyo dukayntii xasuuqaa bilowday
waa gartay marka halkii aad fadhiseen laf ahaanteeda may gantaalada ay diyaaraduhu soo rideen ku dhaceen mise e agagaarka intay duqeeyeen baa firirkii iyo fanfaniinkii ay dadka halkaa joogay laayeen
walaal gantaalkii ugu horreeyay wuxuu aha gantaal weyn oo diyaaradan la yidhaahdo a c boqol iyo soddon maahan xataa helicopter ay madaafiicda ay rido habadii ugu horreysay waxay ku dhex dhacday meesha daaqada korkeedaay kasoo gashay guriga dabaqa waxayna ku dhex dhacday dadkii boqol iyo kontonka oo fadhiyey meeshi la meesha waxaa la dilaayay dadkan bay ahayd halkaasay ku bilaabatay
xilligaa waan la soconnaa in magaalada muqdisho eeisbitaaladeedu ay aada u liiteen amaba ay ku yaraayeen magaalada gargaarka caafimaad dadkii meesha ku dhaawacmay ay heleen noocee buu ahaa walaalo marka ugu horreysa anigu horta waa dhaawacii baan ka mid ahaa anigu markii hore waa markii wixii ay bilowdeen waa miyir doorsoomay shook baan galay dadkii meesha lagu laayay baan dhex galay nimankaani waa yimaadeen dad laba qof oo dhaawac ahayd bay qaateen dabcan inay waraystaan bay rabeen ka bacdina muddo markii dadkii soo yaacay oo soomaalida ahaa oo gurmadka loogu yimid baan indhaha kala qaaday markii la geeyey isbitaalka digsaarna dabcan waa laygu aamini waayo waxaa laygu duubay derin baabuur xaakidana meesha aagga la iiga bixiyey guri magaalada ahaana markaa la geeyey marka dhaawacaas baan ahaa maalintaasna meesha waxaa ku dhintay siddeetan iyo lix qof oo iskugu jira dadka aan kuu sheegay noocyadooda oo ahaa
madaxdii dadka caanka ahaa ee goobtaas ku dhintay yaad ka xusuusan kartaa walaalow dad badan baan ka xasuustaa waxaan ka xasuustaa odayaashii shirka keeno nabadoonada ahaa oo caankaa leeday sheekh maxamed imaan baa ka mid ahaa abshirka ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ninka la yidhaahdo cabdiqaadir xaashi cabdiqaadir xaash muxuu ahaa xaashi dholodholo baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii ururka s muxuu ahaa s n ahaa ninka la cabdikariin sd muxuu ahaa cabdikariin sheekh yuusuf oo ayaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa professor nin layaha william ayaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa nin oo lawyer oo la yidhaahdo cabdiraxmaan yacni waxa dadkaas waxay ahaayeen dad aan soomaali dad aan soomaali ahayn oo shirka wax ka joogay miyaa jiray
maya ma jiraan haba yaraate qof aan soomaali ahayn oo meeshaa joogay ma jirin waayo mudane marka bartilmaameedku yuu ahaa ma dadkan baa la bartilmaameedsanayey mise waxay haysteen hadallo sirdoona oo qalada oo sheegayey in dadka ay raadinayeen sida jenaraal maxamed faarax ceydiid oo kale inuu goobta wax ka joogo maya walaal waxaasi waa beentii ay u sheegeen adduunka oo leh maxamed faarax ceydiid shirka mana imaan kamana ballansanayn shirka anigaa hogaaminahayey maadaamaan ahaa wasiir muxuu ahaa xogayihii arrimaha gudaha iyo amniga aan isku ahaa qofka hawsha hogaaminhayana anigu anigaa dadka iskugu yeeray dadkii taladu ay ka go'day baanan ururadii s n a oo kala duwanaa madaxdoodii iyo odayaashoodii iyo culimmadoodii iyo muxuu ahaa aqoonyahankoodii dadkii waxaa xul ah dad xul ahay ahaayeen maadaama la yidhi wadahadal nabade hala galo dabcan dadka dadka u madaxda ahoo ayaanu saas ku aruurinay laakiin waxay ahayd khaainnimo la doonahayey in s n a madaxa laga jaro